اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ها باركت وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد anigoo ah weris ibraahim reegel waxaan ka hadlayaa cusbataalka oon idin salaamanaa marka ugu horeysa waxaanu idinku salaamanaa salaam ballaaran oo ka saaciyo laabka kasoo booday intiina muslimiinta umadi nebi ismail dhamba waxa weeye cusbataalkan aada iyo aada baahi weynu qabaa waa noo dhisteen oo waa noo samayseen haddana inkastoo samayseen dee cusbataalka waa cusbataal kala baran oo aan waxba dhex oolin wax dhex yaalla haba yaraatee guryaha oo dhisan mooyaane ma jirto dawada noo timaada ee yaree nooga timaada hay-adaha iyo dhulka nooga timaadana dee waanu ku bixinao haddii la bixiyo qofka la siiyo wax shaybaad oo lagu shaybaada ma laha waa un la isku siiya waxaa laleeyahay maxaa ku haya sidaas sidaas haysa ho baa laleeyahay taasuna inay khalad tahay baan anugu umalaynaya marka waxa weeye waxaanu doonaynaa wixii qalaba ee cusbitaalku leeyahay inaad keentaan ee umulisadu leedahay dumarku markay dhalaan ma laha wax dhibjoojina male ma laha wax maxay haytooyin gaari iminka markii haddii wax dhibaato yimaadaan gaari lagula cararo oo lagu kaxeeyo oo ambalaas oo meel lagu qabadsiiyo ma laha haddii iminka la jarjaro oo maxay ahay tooy inta la jarjaro halkaa dhaawac u yimaado wax lagu tolo qalab lagu tolo ma laha marka waxaan u baahanahay wax allaale wixii uu lahayd umilisadu ay lahayd anugu waan u baahanahay jiif sariirama leh sariirama le waxbaba ma laha de waxbaba ma laha wax yar wax baan soona ma laha waa guri de iska laiska dhiso guri la dhiso waxba lahoos dhigin idinkuba waad garanaysaan marka de waxaanu ka hadlaynahayna cabdi jaac ageer baa ka hadlay iyo iyo iyo shiika iyaga sheekh maxamuud cabdi jaac marka dee intaasaa baan kaga baxaya oo aad baa looga hadlo waanu idin salaamana markaas intaadan ka bixin waris waxaad sidii waxaan ahay madaxa mulisada degmada ceegaag ee isbitaalka gacanta dhinaca qeybta mulisada qaabatan maxaad adigu dumarka kaga dhalisaa horta
anigu dumarka waxaan kaga dhaliyaa gacmahayga askariyaan kaga dhaliya iyo iyorogalofiyo noo timaada waanu gacmaha gelin xiliyada aad ku jirto operationka ama umulinta haweenka maxaa ku soo gaara ama la kulantay caqabado oo aad noo sheegi kartaa oo u sheegi kartaa shabakada wararka dotcom
waxaan u sheegi karaa dhibaatooyin badan baan u sheegi karaa dumarka umulisooyinka oo dumarka umulaya ku soconayaan u sheegina oo dhiigbaxas oo xanuun leh oo maxay ahayta wax walba le baan u sheegana dii
maxaad jeceshahay in adiga qeybtaada ka dumar ahaan horta lagaa caawiyo gacan lagaa siiyo jaaliyadaha iyo haydaas aan farka ku dhegeysanayaba ay gacan kaa siiyaan maxaad jeclaan lahayd warasay waxaan jecelahay marka ugu horeysa gaarigii lagu qaadi lahaa gabdhaha ya iyo sariirihii intaa in laga soo caawiyaan jecel miyaadan miyaadan qalab ubaahneen gacmaha kusi wadasa waxaa aad ku shaqaysanaysaa waaba sheegaya qalabkiisi sumaba aana sheeginba qalabki waan sheegay baabuurki waan sheegay sariirihi waan sheegay de waxba ma haye maxaa hay
marka maxaad soo jeedinaysaa adoo soo koobaya baaq dadkan ku dhegeysanaya balse adoo warbixina naga siinaya noo raacinaya xaalada degmada ceegaag xiliyada dumarku ay dhalayaan ama guud ahaantoodba ama intii case ee intii adigu aad shaqeynaysay kugu yaab ka badnaa maxaa kamid ah
waxaa kamid a degmada ceegaag maxay haytooyin gabdhuhu sideed biloodbaanu shaqeynanay horta sideedaa bilood dee aanu shaqeynay dadka iyaga iyo dalka iyagaan u shaqeynay cid kale maana shaqeynay horta anagu aanu ku kalsoonahay marka dee haddaan ku kalsoonahay anagu unba isu shaqeynana waxaanu weynana dee waa waxaanaan haysan weeyaan oo dee waxba maaha waxaanaan haysan ile meelaan soo keena ma hayne waa siday nooga maqan yihin bay nooga maqan yihin marka ma baahanahay wixii maxay haytooy lagu qalaba in la hadisho
waris maxaa intii degmada ceegaag laadyeegleeday ama cusbitaalkan laysayba kiiskii kugu yaabka badnaa ee adigu aada aragto muxuu ahaa agsomra wuxuu ahaa gabadha ilmuhu ku dhaktay uurkeeda ilmuhu uu dabakeenka ahaa ee afarta saac ka leelaadi irbad kululayso aanu ku dhufano iyo waxaanu kusoo saarno intaba aana weyni dee sida ilmihii u firigfirgi lahaa markii dambe uurkii hooyadii naftu kaga baxday isagoo maraya halkaa bartanka ah isagoo maraya ay kaga baxday naftu yaa iigu yaabadnaa anigu intaan arkay
marka xilligaas baad weyday xitaa irbad adigu aad gabadhii ku muddo marka gabadhii ilmihiidii ay uur ka shiday sideeda ku dambeeyey xaaladooda xaaladooda waxay ku dhameeyeen gabadhii ilaahay ilmihii wuu ka keenay isagoo mayda haddii ka yimidna gabadhii ilahay caafin hadii u deemariyey waxba mayna war markaa gabadha a
marka xaggee gabadhii loo qaaday oo dadka ku dhegeysanaya ad ushii kartaa
waxaa loo qaaday meelna looma qaadin gurigeeda joogto keeninayaa in ugu sii aanu haatan ubaahannahay naloo keeno waxaan u baahannahay in lagu soo caawiyo sidii markii horeba naloo caawiyey waxna loogu qabtay naloogu daro a